بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoum qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah markab boqolaaltan mutafajiraad ah u sida yuhuudda oo ku soo xirtay dekad ku yaalla waddanka masar haddaba muxuu yahay markabkan ay dekadaha dunida iska diideen inay martigeliyaan balse ay soo dhowaysay xukuumadda alqaahira ruushka oo muddo kadib sameeyey tijaabo dhanka gantaalada baalistiga ah iyo dowladaha reer galbeedka oo walaac ka muujiyey maamulka yuhuudda oo guuto cusub ku soo biirinaya ciidankiisa maxaase haynada ku soo beegay in xilligan ay u baahdaan ciidan cusub qodobbadaas xubintii wargaysyada iyo xalqadii soddon iyo labaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyoum
حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى waa hagaag waa maalinimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa degad ku taalla waddanka masar waxaa ku soo xirtay markab boqolaal tan oo mutafajiraad ah u waday maamulka gumaystaha yuhuudda kaasoo inta badan ay iska diideen in dekadahooda ay ku soo xirtaan waddamada caalamka haddaba maxaa keenay in xukuumadda asiisi markabkaas ay martigeliso arrimahaas waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen maxamed xasan alfaatix bismillaah aad baad u mahadsantaa suheyb Een, xasuuqa ka socda magaalada ghaza ee ay geysanayaan ciidamada yuhuudda sahiyuuniyadda Een, sida aan hore u sheegnaba waxaa qeyb weyn ka ah dowladaha reer galbeedka ee saliibiyiinta ah Ee, laakiin qisada maanta halkan aan kusoo gudbinayno way ka duwan tahay Een, warbixinadii hore aan usoo gudbin jirnay ee ku aadanaa ee magacyada dowladaha reer galbeedka ee ka qayb qaadanaya xasuuqa magaalada ghaza Een, warbaahinta waxaa si aad ah u qabsaday markab xamuul ah oo sida waxyaabo mutafajiraad ah oo aad u qarxa kuwaas oo dowladda jarmalka ay ugu deeqday maamulka yuhuudda sahiyuuniyadda laakiin markabkaasi wuxuu waayey dekadoo ku soo xirto maadaama dhammaanba ee dekadaha maamulka yuhuudda dhulka filistiin ay ku jiraan xaalad go'doon ah oo kooxaha xuutiyiinta ee yeman ka dagaalama ay ka xireen marinadii ee, biyaha caalamiga ahaa ee maraakiibta yuhuudda ay soo mari jireen Ee, waxaa laga yaabaa in dhegeystayaashu ay rumaysan waayaan ee, sida ee, dekad ku taalo ee, waddan muslim ah uu ugu soo xiran karo markabkaas ee, kadibna inta walxaha qarxa laga dejiyo markabka si nabadgelyo ah loogu gudbiyo maamulka yahuudda f- ee, maamulka yahuudda ee la ogyahay xasuuqa uu ka geysanayo ee, magaalada ghaza qisada dhacdadan waxay soo bilaabatay ee, bartamihii bishan oktoobar ee sii dhammaanaysa Een, kooxaha u dooda waxaa loogu yeero xuquuqul insaanka oo ka dhisan qaaradda yurub ee, waxay sheegeen in maxkamad ay kusoo oogayaan een, xukuumadda bahriin ee waddanka jarmalka sababa la xiriira iyadoo ee, markab ay ka buuxaan walxaha mutafajiraadka qarxa oo lagu qiyaasay boqol iyo konton tan inay u dirtay een, maamulka yahuudda sahyuuniyadda ee, markabka lagu magacaabo m v catrin ee, ayay dowladda jarmalka ugu deeqday een, maamulka yahuudda waxayna ku wareejisay maadooyinka ee, dhanka difaaca sida hadalka loo dhigay markabkan ayaa laga soo diiday inta badan ee dekadaha dunida ee muhiimka u ahaa in uu maro kadibna ee, uu ku dejiyo ee, shixnada uu sido laakiin dekadda lagu magacaabo alaskandariya ee waddanka masar ayaa aqbashay markabkan maalintii isniinta ee lasoo dhaafay sidaa warbixinadu ay sheegayaan dacwad ka timid dad falastiiniyiin ah oo ku sugan magaalada khaza ayaa waxaa loo diray maxkamadda ku yaalla gudaha qaaradda yurub waxayna maxkamadahaasi dowladda jarmalka ku cadaadiyeen in shiixnadan mutafajiraadka ah ee halista badan aan loo gacan gelin maamulka yahuudda haddii loo gacan geliyana ou sare ugu sii qaadi doono xasuuqa shacabka rayidka ee magaaladaas ku dhaqan jaraa'imtuna ay sii xoogeysan doonto wakaaladda wararka reuters oo soo xiganaysa shirkadda markabkan iska leh waxay sheegtay in markabka shixnadii uu siday uu ku dejiyey kuna faaruujiyey dekad ku taalla magaalada baar ee jamhuuriyadda aljabalul aswad amba montenegro kadib markii uu ka baqay inuu gaaro dekadaha waxaa loogu yeero maamulka israa'iil wakaaladdu waxay intaas ku dartay in tafaasiil dheeraad ay ka heshay shiixnadan sidoo kale dowlado ay ka mid yihiin spain iyo namibia waxay iska diideen iyana inay qaabilaan shiixnadahan mutafajiraadka ah oo loogu talagalay warshadaha milatariga ee maamulka yahuudda si lama filaana maalintii isniintii markabkan dekadihii dunida ay iska soo diideen wuxuu si nabadgelyo ah oo soo dhoweyn leh ugu xirtay dekadda magaalada askandariya ee waddanka masar dad goobjoogyaal ah waxay soo sawireen markabka m v catrin oo xiran dekadda askandariya ee badda mediterraneanka mas-uuliyiinta shirkadda iskale malkiyadda markabkan waxay wakaaladaha wararka u sheegeen in xukuumadda masar ay ogolaatay in markabka uu kusoo xirto dekedeeda kadibna halkaas lagu dejiyo xamuulka mutafajiraadka ee uu wado wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda riidada ee maamulka al-sisi oo wax laga weydiiyey arrintan way diiday in wax tacliiq ah ay ka bixiso iyadoo ka gaabsatay hay-adda lagu magacaabo amnesty international ayaa warbixinay soo saartay waxay uga digtay dowladaha slovenia iyo montenegro in dekadahooda uu kusoo xirto markabkan wayna u hoggaansameen digniintaas oo waa ay iska dhaqaajiyeen markabkan halkaas ayuu kaga sii socday xukuumadda namibia iyo bortuqiiska iyana waxay diideen inay soo dhoweeyaan markabka lagu magacaabo m v catrin sababo la xiriira iyagoo ka baqaya inay ku lug lahaadaan xasuuqa magaalada khaza dowladihii gaalada ayaa runtii la fajaxay waxa ka socda magaalada khaza laakiin dad fara badan oo malaayiin ah oo dunida ku dhaqan ayaa la yaabay sida xukuumadda masar ay dhabarka ugu ridatay in iyadoo ay qaabisho markabkaas mutafajiraadka sida kadibna shixnadaha mutafajiraadka lagu dejiya wadankeeda sahib ma qiyaasi kartaa boqol iyo konton kaas tan ee mutafajiraadka ah gaadiid xamuul ah ayaa looga sii daabulayaa dekadda magaalada iskandariya waxaa gaadiidkaas ilaalo ka haya oo waardiinaya ciidamada riddada masar si nabadgelyo ah ayaana lagu geynayaa dhulka yahuudda kadibna mutafajiraadkaas halista badan waxaa lagu xasuuqayaa shacabka muslimiinta ee magaalada khaza runtii arrinkan si aad ah ayaa looga falceliyey baraha bulshada ummadda milyaarkana afka ayay gacanta saartay dad fara badan waxaa u soo baxay xumaanta maamulka al-sisi ee xooga ku haysta dhulka muslimiinta ee reer filistiin wasaaradda arrimaha dibadda ee jarmalka oo iyana hadashay waxay xaqiijisay in iyadu ay dirtay markabkan ayna ku bedelatay lacag dhan sagaashan iyo afar dhibic shan milyuun oo ah lacagta yuroga oo u dhiganta boqol iyo kow milyan oo dollar dowladda jarmalka ma aysan qarsanin taageerada ay u haysa maamulka yahuudda sayuuniyadda oo wasiiradeeda arrimaha dibadda ayaa bishan gudaheeda waxay sheegtay inay soo dhoweyneyso xasuuqa yahuuddu ay ka geysanayaan xeryaha qaxootiga iskuullada iyo isku imaatinada waxayna ku tilmaantay fal isdifaacid ah laakiin murtadka cabdulfataax alsiisi marka uu warbaahinta ka hadlaya wuxuu sheegaa in uu kasoo horjeeda xasuuq magaalada khaza uuna ku baaqayo in gargaar bini aadnimo la geliyo magaaladaas laakiin ficilada daaha gadaashiisa uu ka sameynayo ayaa waxay la mid yihiin kuwa uu sameynayo benyamin netanyahu runtii nidaamka ka jira waddanka masar waa nidaam dictator ah waa nidaam loo carbiyey la dagaalanka islaamka iyo hilkiisa jariimooyinkii hore ugu kacayina tan ayaaba ka daran in marka dunida oodil ay diiday inay soo dhoweyso oo la hubo xataa ma ahan in ixtimaal ay tahay waxaa la hubaa in yahuuddu mutafajiraadkan iyo walxahan qarxa ay ku garaacayso shacabka magaalada khaza oo dowladaha ka tirsan qaaradda yurub ee diiday inay soo dhoweeyaan waxay yidhaahdeen waxaan qabanayaa dacwadaha ka imaanaya shacabka magaalada khaza waxaana ka baqaynaa inaan ku lug lahaano dembiye dagaal oo laysku ciqaabi doono runtii xukaamta dabadhilifyada murtadiinta carabta waa sahayanada kuwa ugu daran iyaga ayaana ka shar badan marka loo eego imkaaniyaadka iyo quduraadka ay haystaan shucuubta muslimiinta ee ay gumaystaan waxay ka hor istaageen in xuduudda ay u furaan iska daa in shacabka muslimiinta magaalada khaza ay u gargaaraan marka nidaamka ka jira masar xasan garguurti hadda uu leeyahay ciidamadiisa ayaa keenaya soomaaliya waa nidaam sidaas u arxan daran oo shacabka muslimiinta ee sacbuuriyada lagu gumaada ee magaalada khaza kaga hiiliyey yahuudda sahyuuniyadda
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها وهجاء قولي واحد دقيسان يسان برامج عالم اليوم قيبيه سيد حنا وانسلام رينا iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysyada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen eliyas cabdulaahi eliyas soo dhowow maxaa wargeysi ah oo aad maanta dhegeystayaasha u soo xushay waad mahadsan tahay suheyb waxaan maanta dhegeystayaasheenna halkan ugu haynaa ilaa dhowr saxiifadood oo wax ka daabacay qodobo kala duwan oo xiise leh waxaase ugu horrayntii u soo qabanaynaa jornaalka macaariif oo wax ku qora afka cibriga waxa uu baahiyey maqaal uu kaga hadlayo maamulka yuhuudda oo doonaya dhisidda guute ciidan oo hor leh maadaama ay ku sii lixaadsanayaan weerarada keligii duulimada ah ee lagu beegsanayo shacabka iyo askarta sahaynada waxa ugu horrayntii qoraalka saxiifadda lagu sheegayaa in wasiirka difaaca gumaystaha iyo taliyaha guud ee ciidanka ay isla meel dhigeen dhisidda guute ciidan oo hor leh oo la doonayo inay ka howlgasho xuduudaha ay dalalka masar iyo urdun ay la wadaagaan dhulka uu maamulka gumaystaha yuhuudda uu xoogga kula wareegay bayaan uu soo saaray xafiiska guud ee ciidanka yuhuudda ayaa lagu caddeeyey in muhiimadda ugu weyn ee tallaabadan ay u qaadeen ay tahay sidii ay kaga hortegi lahaayeen dharbaaxooyinka xooggan ee maalmahan ku soo noqnoqonaya ee uga imaanaya dhanka halyeeyada muslimiinta ah ee ka soo jeeda urdun iyo filistiin inta ay ciidamada ku sugan yihiin xuduudahan ayay sahaynadu waxa ay sheegayaan inay adeegsan doonaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska taasoo dabcan suheyb muujinaysa qoobgariirka uu gumaystuhu ka wajahayo dhanka muslimiinta keligood duulayaasha ah ee dhinacooda iyagana ka wada naafaynta cadowga ilyas marka laga soo tago in sahaynada guutadan ciidan ay u dhisayaan cabsi ay ka qabaan weerarada ay fulinayaan haliyeyada keligii duulayaasha ah in dhanka kale ma jiraan sababo kale oo ku riixaya gumaystaha arrintan suheyb way jiraan ayay leeyihiin warbixinnada waana in weli ay taagan tahay cabsidii ay sahaynadu ka qabeen in kooxaha muqaawamada filistiin ay halkan uga soo gudbaan hub kala duwan yacni dhanka xuduudaha urdun iyo masar haddaba labadaas baqdin oo isbiirsaday ayaa maamulkan isugu yeera israa'iil ugu dambayn waxa ay ku dhalisay inuu dhiso guutadan ciidan oo iyadana looga cabsi qabay in harcad lagu feento xuduudaha kala duwan ee uu la wadaago waddamada urdun iyo masar ilyas qodobka haddii halka kaga gudubno bal dhegeystayaasha u soo qabo wargeeska xiga haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas suheyb waxaan markan dhegeystayaasheenna u soo qabanayaa warbixin ka hadlaysa ruushka oo muddo kadib sameeyey tijaabo dhanka gantaalada baaliistiga ah ee qaaradaha isaga gudba sida lagu warramayo xukuumadda moscow ayaa saacdihii lasoo dhaafay waxa ay samaysay tijaabadan iyadoo riday ilaa dhowr gantaal oo baaliistig ah si gaar ahaaneed kuwa awoodda u leh inay xambaaraan madaxyada culculus ee nukliyerka iyagoo adeegsanaya gantaalada kale ah yars bulava iyo sineva kadib tijaabadan wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in middan ay qayb ballaaran ka tahay dhoolatus in muddo ah la qorsheynayey oo lasoo bilaabay maalinnimadii talaadada ee lasoo dhaafay kaasoo ay ka qaybgalayeen guud ahaan ciidanka ruushka suhib dhanka kale madaxa xukuumadda moscow valadimir putin ayaa isagoo aaladda fogaan aragga kula xiriiraya saraakiisha sarsare ee milatariga waxa uu sheegay in dhoolatuskan uu ka mid noqon doono tallaabo ay sare ugu qaadayaan misena ay wax badan uga beddelayaan siyaasaddooda adeegsiga hubka sida daran wax u gumaaday ee nukliyerka oo ay ku jiraan gantaalada baaliistiga ee xambaara madaxyada hubkan ugu dambayntii wasiirka difaaca ruushka waxa uu dhankiisa sheegay in dhoolatuskan uu yahay mid ay ugu talagaleen in dunidu ay ku ogaato sida ay heegan ugu yihiin haddii dhan weliba uu uga yimaado weerar nukliyar ah saacad welibana galbeedku uu u heli karo jawaabtiisa ku habboon dabcan waa sida hadalka loo dhige kani suhib waxa uu noqonayaa dhoolatuskii labaad oo uu ruushku gobolka ka sameeya muddo kooban gudaheeda waataan ogeyn midkii moscow ay samaysay labaatankii bishan gabaabsiga ah ee oktoobar kaasoo la sheegay inay uga jawaab celinaysay midkii ay samaysay gaashaanbuurta nato waa hagaag aad baad u mahadsan tahay ilyas xubintii wargeysyadana maanta halkaas ayaan ku hakinaynaa المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii soddon iyo labaad ee taxnaha dhegeysiga dhigaalada waxaa alaaba halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا حلقة صدني لباد تحنها دقيسيغا دقالدا ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin waxaan soo gaarnay baabka saddexaad ee uu qoraagu ciwaan uga dhigay casrigii islaamka wuxuuna fasalka koowaad ee baabka ku bilaabayaa sida tan markii ay muslimiintu soo ifbaxeen waxay la wareegeen hoggaaminta dunida iyagoo xukunka bashariyada ka casilay ummadihii jiranaa ee ku tagrifalay waxayna insaaniyaddu noqotay mid ku socota dhabbe isku dheelatiran oo cadaalad ah waxaana muslimiinta laga helay tilmaamo ka dhigay kuwa u qalma hoggaaminta dunida taasoo dammaanad qaadaysa guushooda iyo farxaddooda iyagoo ku hoos nool harka islaamnimada tilmaamahaasi waxaa ka mid ah waa kuwo u saaxiib ah kitaab munasal ah iyo shareeco rabbaani ah ma aaminsana kamana sharci dhigtaan waxa iyagu degsadeen sababtoo ah taasi ayaa ah halka uu ka soo askumo jahliga gafka iyo dulmiga sidoo kale dhaqankooda siyaasaddooda iyo tacaamulkooda intuba ma ahan mid iska socda caqli ahaan balse allah wuxuu u sameeyey iftiin ay ku socdaan dadka oo ay ka dhimbil qaataan wuxuuna u dejiyey shareeco ay dhexdooda isku xukumaan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
sidoo kale allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون tilmaanta labaadna waa in xukunka aysan qaban iyagoo aan haysan tarbiye akhlaaqeed iyo taskiye nafeed si ka duwan ummadihii hore hoggaanka muslimiinta waxaa qabanayay rag muddo dheer ku hoos noolaa tarbiyada nebiga sallallahu calayhi wasallam iyo kormeerkiisa daqiiqa ah isagoo ku tarbiyeynayay kuna edbinayay barashada suhdiga waraca dhoorsanaanta ammaanada iyo inay naftooda isku ithaaraan allaha ka cabsadaan oo aysan raadin imaarad iyo xukun dadaalna u gelin inay tala qabtaan ama madax noqdaan rasuulka sala allahu calayhi wasallam waxa uu leeyahay shaqada uma dhiibayno qofkii soo dalbada iyo midkii raadiyaba waxaa sidoo kale maqalkooda ku weynaa hadalka allaah ee ah تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين waxay ahaayeen kuwo aan raadsan oo ka carara qabashada xilalka haddii lagu qasbana la wareegayay iyagoo dhibsanaya iska daaya inay naftooda soo sharaxaan oo ay olole iyo dacaayado ku qarashgareeyaan lacag badan si ay u helaan xukunka haddii loo dhiibo shay yar oo ka mid a arrimaha muslimiinta ma aysan ahayn kuwa u arka fursad qaali ah oo ay ka faa'iidaysan karaan balse waxay u arkayeen ammaano qoortooda suran iyo imtixaan xagga allaah uga yimid waxayna rumaysnaayeen inay hor istaagayaan allaah maalin uun lana weydiinayo mas-uuliyaddaas teeda yar iyo teeda weyn waxayna xasuusnaayeen hadalka allaah ee ah ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا iyo sidoo kale hadalka allaah ee ah وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن رب ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم ma aysan ahayn kuwo ku shaqeeya jinsi gaar ah oo loo soo diray shacab iyo waddan gooni ah oo ay aaminsan yihiin inuu ka sharaf iyo fadli badan yahay dhammaan shucuubta kale looma abuurin inay noqdaan maamul dowladeed oo keliya adiguna aad noqoto mid la maamulo oo keliya loomana soo dirin inay aasaasaan boqortooyooyin carbeed oo ay ku hoos raaxaystaan oo keliya dadka carabta ah si ay u weyneeyaan ilaalinteeda ama ay ka adkaadaan furus iyo ruum kuna soo daraan xukunka carabta balse waxay isku taageen inay dadka ka saaraan addoommada ay u yihiin kuwa iyaga la mid ah si ay allah keligii addoommo ugu noqdaan sidaba uu ribciyi binu caamir allaha ka raali noqday ku yidhi golihii yasdajar wuxuu yidhi allah wuxuu noo soo saaray inaan dadka ka saarno addoommada ay isku yihiin qaarkood qaarka kale una saarno inay allah keligii addoommo u noqdaan kana bixinno cidhiiriga adduunyada una saarno waasicnimadeeda kana xorayno takrifalka diimaha una bambixinno cadaaladda islaamka ummaduhu waxay ahaayeen kuwa agtooda ka siman dadka dhammaantoodna waxay ka ahaadeen oo ay ka faracameen aadam aadamna waxaa laga abuuray carro carabku kama fadli badna cajamka ama cajamiguna kama fadli badna carabka waxaan taqwada allaah ahayna laguma kala fadli badna sida uu allaah mar kale ku leeyahay qur-aankiisa
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير cumar binu khadaab isagoo la hadlaya camarubnulcaas caas oo xilligaasi ahaa amiirkii masar kadib markii uu wiilkiisa garaacay nin masaari ah uguna faanay aabbayaashiis kuna yidhi qaado waxay kaaga timid kii ay dhaleen labada sharafta badan ayaa wuxuu camar ibnu caas ku yidhi goorma ayaad bilowdeen inaad addoonsataan dad hooyooyinkoodu dhaleen iyagoo xor ah wuuna uga qisaasay kuwani cid kama baqiilin diin iyo akhlaaq mana hayn kuwo xukunka iyo imaarada ku qabtay fadli ama nasab midab iyo waddantoona balse waxay ahaayeen daruur wada deeqday dhulka iyo addoommaha inta ay gaartay aqbalaaddeeda iyo wanaaggeeda ku hoos noolaashaha hooska xukunkaasi islaamiga ah ayay xitaa ummadihii la dulmiyey ugu suuro gashay inay ku soo ceshadaan xaqii ka maqnaa kana kororsadaan cilmi iyo aqoon waxaana dhacday in qaarkood ay carabta kaga dheereeyaan waxaana ka mida amiiro fuqaho iyo muxadisiin ilaa uu ka yidhi ibnu khalduun waxaa la yaab leh in inta badan kuwa xambaaray cilmiga diinta islaamka ay yihiin cajam marka la fiiriyo xagga culuumta sharciga iyo kuwa caqliga marka laga reebo in yar xitaa haddii uu ku jiro mid carab ku abtirsada mashaa'iqdiisa ayaa cajam ah iyadoo sidaa ay tahay diintuna carabi ku soo degtay nebiga lagu soo dejiyeyna uu yahay carab haddana ummadaha kale ee aan carabta ahayn waxaa casrigii islaamka ka soo dhex baxay hoggaamiyaal boqorro wasiiro kuwaasoo noqday xiddigaha dhulka iyo xulka insaaniyadda iyo quruxda caalamka kuwaasoo ku suntanaa diin sharaf muru'a cabqariyad iyo wanaag uu allaah oo keliya soo koobi karo
على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأننا
halkan ayaan ku hakinaynaa xalqadan oo ahayd xalqadii soddon iyo labaad ee kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin kulan dambe ayaa dhegaystayaal noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka caalamul yowm kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sidaasii nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فاحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى